duhur wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan warka duhuri redio dalsan qodobada wararkeena kuwooda ugu doorkaroona waxaa ka mid noqonaya
askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo goordhow lagu dilay magaalada muqdisho
qaramada midoobay oo hoggaanka sare ee dalka ugu baaqday inay ka fogaadaan daandaansi keeni kara khatar amniin
gudoomiyaha xisbiga wadani ee somalilan oo eedeyn kulal u jeediyey madaxweynaha maamulkaasi muuse biixi cabdi
soomaaliya iyo norway oo ka wada hadlay iskaashiga dhinacyada amniga iyo xalinta khilaafaadka
eedeysanayaal loo haysto dilka sarkaal ka tirsanaa dowladda hoose ee garowe oo gacanta lagu dhigo
akhbaaraadka dibadda ee warkeena aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
dowladda eritrea ah oo lagu eedeeyey inay weeraro ku soo qaaday jabhadda t b l f ee ka dagaalantay etoobiya
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan waxaad hesheen dulmarka wararkeena duhurnimo kusoo dhawaada warkii dunida oo dhan
aynu ku bilownay faahfaahiino dheeraada ayaa waxa ay kasoo baxayaan askar ka tirsan ciidanka dowladda oo goordhoweed lagu dilay magaalada muqdisho warbixinta warkan waxaa inoo faahfaahinaya weriyeena cabdinaasir al cadaala
warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dil askar ka tirsan ciidanka dowladda goordhoweed lagu gudfaya qaybo ka mid ah suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho caasimada soomaaliya wararka aynu helnay ayaa sheegaya in dilka uu ka dhacay agagaarka hotel sham waxaana loo geystay dilka laba askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka soomaaliya sida ay inoo sheegeen dad duugayaal ah oo ka agdhowaay halka falku ka dhacay dilka ayaa waxaa fuliyey dablayo hubaysan kuwaasi oo la sheegay inay goobta isaga baxsadeen dilka kadib waxaana la sheegay in labada askari ee dilka loo geystay si weyn loo garanayay suuqa weyn ee bakaaraha dalka kadib waxaa goobta gaaray ciidanka dowladda kuwaasi oo bilaabay howlgallo iyo sidoo kale baaritaano ay wadeen kuwaasi ay ku baarigoobayaan dadkii ka dambeeyey dilkaasi loo geystay labada askari ee ka tirsanaa ciidanka dowladda weli lama shahaacin cidda loo soo qabtay dilkaasi sidoo kale laamaha amniga gobolkani banaadir wax war ah kama soo saarin dilkaasi loo geystay labada askari waxaana weli socda baaritaano oo haatan ularaad joogo dableydii ka dambeysay dilka
soomaaliya iyo norway ayaa waxa ay ka wada hadlayaan iskaashiga dhinacyada amniga iyo xalinta khilaafaadka labadan wadan oo xiriir soo jireena lahaa ayaa waxa ay hadda dib usii xoojinayaan xiriirka ku dhisnaa saaxiibtinimada iyo iskaashiga dhinacyada kala duwan ee labada wadan ay lahaayeen dowladda norweyn oo ka mid ah dowladaha qaaradda yurub ee kaalmada siiya soomaaliya ayaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya cabdicasiis muuse cali waxa uu maanta muqdisho ku qaabilay wakiilka gaarka ah ee dowladda norway u qaabilsan soomaaliya marwada lagu magacaabo ihini elbogi oo soo gaartay magaalada muqdisho wasiirka iyo marwada ayaa waxa ay ka wada hadleen adkaynta xiriirka iyo wada shaqaynta u dhexaysa labada dowladood sidoo kale kulanka ayaa diiradda lagu saaray sare u qaadidda iskaashiga wax ku oolka ah ee soomaaliya iyo norway oo ay dhinacyada amniga xalinta khilaafaadka xasiloonida iyo la dagaalanka argagixisadu ay qayb ka yihiin wasiirku waxa uu markaasi uga mahad celiyey dowladda norway taageerada ay u fidiso dowladda soomaaliya
qaramada midoobe ayaa hoggaanka sare ee dalka ugu baaqday inay ka fogaadaan daandaansi keeni kara khatar amni waryaheena juula ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay heshiiska cusub ee shalay magaalada muqdisho ay ku gaareen golaha wadatashiga qaran oo go-aano ka soo saaray xaaladda dalka qaramada midoobey ayaa bogaadisay qodobada ay soo saareen ra-iisul wasaare roble madaxda dowlad goboleedada dalka iyo gudoomiyaha gobolka banaadir kadib shirkoodii kaga socday magaalada muqdisho qoraalka ka soo baxay xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in muhiim ay tahay in la helo natiijo la aamini karo marka la gaaro wakhtiga cusub ee la qabtay si loogu soo gebagabeeyo doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya qaramada midoobay waxay aaminsan tahay in mudnaanta hadda la leeyahay ay tahay fulinta go'aamadan si loo gaaro natiijo la aamini karo wakhtiga cusub ee la qabtay ayaa lagu yidhi qoraal kasoo qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya sidoo kale qaramada midoobe ayaa ugu baaqday madaxda dowlad goboleeda dalka inay diiradda saaraan hufnaanta doorashada si ay u noqoto mid lagu kalsoonaan karo waxaa oo kale qaramada midoobey shaaca ay ka qaaday in loo baahan yahay in hogaamiyeyaasha soomaalida ay sii wadaan wadashaqayntooda wadajirka ah islamarkaana ay ka fogaadaan wax kasta oo keenaya khilaaf hor leh ama ugu sii daraya xiisada taagan hadalka qaramada midoobe ka soo baxay oo si dhow ula socota xaaladda cakirin ee dalka ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay magaalada muqdisho lagu soo xiray shirka golaha wadatashiga qaran oo lagu go'aamiyey in doorashadan lagu soo gebagabeeyo muddo afartan cisho gudahooda doorashooyinka kala duwan ee dalka ayaa muran fara badan hareeyey qaarkood ayaana dib u dhac ku yimid jadwaladii guddiga doorashooyinka ay soo saareen ayaana wakhtigii loo aseeyey wakhti aan ahayn la qabtay haddase waxaa la filayaa in doorashadu ay noqoto mid sii socota
eedaysanayaal loo haysto dilka sargaal ka tirsan dowladda hoose ee garowe ayaa lagu soo warramayaa in gacanta lagu dhigay iyadoo maamulka magaalada garowe ay sheegaan in ay cadaaladda marsiin doonaan shakhsiyaadka gacanta lagu soo dhigay wariyaheyna saleebaan ayaa ka warramaya
daliska ciidamada booliiska gobolka nugaal ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen dad looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen dilkii loo geystay sarkaal ka tirsanaa dowladda hoose ee caasimadda garoobe dadka lasoo qabtay ayaa tiradoodu waxa ay gaaraysaa ilaa iyo afar qof oo saddex dumar ay tahay kuwaasi oo ku eedeysan dilka cabdikaafi cabdixafiid oo ahaa sarkaal ka tirsanaa dowladda hoose ee caasimadda garoobe ee maamulka puntland waxaana dilku uu dhacay xalay sida ay booliisku sheegeen ciidamadaha booliiska oo kaashanaya kuwa sirdoonka ayaa xalay marka uu falkaasi dhacay waxa ay gudaha magaalada ka sameeyeen howlgalo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyey dilka marxuumka oo xilliga koobta isaga baxsaday baaritaan dheer kadib waxa ay ciidamada gacanta ku soo dhigeen eedeysane cabdikaafi ibraahim aadan iyo saddex dumar ah oo eedeysanaha ku wehelinayay dilka marxuumka taliyaha qaybta booliiska gobolka nugaal kaashaalo sare xuseen cali maxamuud ayaa u mahadceliyey ciidamada booliiska kuwa sirdoonka iyo bulshada oo gacan weyn ka geysatay taliyaha qaybta booliiska ayaa sheegay in cid weliba oo fal geysata aysan ka baxsan doonin ciidamada ammaanka waxaana uu bulshada uga mahadceliyey sida ay ciidamadu ula shaqeeyeen
mahadsanid gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa eedan culus u jeediyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi murashaxa madaxtinimada somalilan ee xisbiga wadani ayaa cambaareeyey isku day uu sheegay in xukuumaddu ay doonaysay inay kaga hor istaagto kulamo xisbiga uu ku qaban lahaa magaalada burco cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cir ayaa sheegay in kulamada ay taageerayaashooda la yeelanayaan aanay uga fasax qaadanayn taliyaha booliiska iyo barad saabka gobolka togdheerba waxa uu madaxweyne muuse biixi cabdi ku eedeeyey inuu doonayo inuu kordhisto muddo xileedkiisa taasi uu sheegay in aynan marnabo aysan aqbali doonin ilaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin madaxweynaha madaxweynaha somalilan muuse biixi mana jirto eedeymaha loo jeediyay hadal uu ka yidhi
warkaas waxa aad kala socotaan idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho akhbaaraadka wararka soomaaliya ka baxsan waxaa ka mid ah dowladda eritrea ayaa lagu eedeeyey inay weeraro ku qaaday jabhadda t b l f kooxda mucaaradka ee tigreega ee ku sugan gobolka waqooyiga dalka etoobiya ayaa ku eedeeyey dalka dariska la ah etoobiya ee eritrea inay kusoo qaadeen weeraro culus haweenka jabhadda wax iska caabinta ee dalkaasi ee dadka tigreega ayaa waxaa uu baraha bulshada ku soo daabacay in dagaal yahano ka tirsan dowladda eritrea ay weerar soo qaadeen tani waxay imaanaysaa maalmo kadib ka gadaal markii dagaalamayaasha tigreeg iyo dowladda etoobiya ay u muuqato in xal laga gaaray kadib markii dagaaladii muddooyinkii dambe ku dhex marayay dalka etoobiya uu hadda u muuqdo mid yara sii qaboobaya
guud ahaan intaas ayaan jecelnahay inaynu kusoo gabagabeyno warkii dawur oo aad ka dhagaysanaysay radio dalsan abuukar dayax iyo naseexa dulqaadir ayaa idinla socodsiinayey waad ku mahadsantihiin la socodkii la jaanqaadka warka dawur iyo radio dalsan
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel